agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug oo ay weheliyaan agaasimaha waa wasaaradda amniga iyo gudoomiyaha degmada gadoon ee gobolka galgaduud ayaa dhagax dhigay ballaarinta lagu sameynayo cisbitaalka degmada gadoon ee gobolka galgaduud gudoomiyaha degmada gadoon cabdinaasir cusmaan maxamed ayaa ka mahad celiyay dayactirka iyo ballaarinta lagu sameynayo cisbitaalka degmada
waxaan maantay nasiib wanaag la dhagax dhigayey oo la xari jarayey dibudhis lagu sameynayey isbitaalka degmada gadoon waxaan leenahay aad ayaan ugu faraxsannahay in isbitaalkii dayactir iyo uu helo waxyaabihii u baahnaa dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii munaasabadda kasoo qayb galay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la ballaariyo cisbitaalka degmada gadoon ee gobolka galguduud annagoo u nimid in aan si guud xaaladaha degmada qaybaheeda kala duwan aan u kormeerno wixii la qaban karana aan aan qabanno waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa hadda waxaan joognaa isbitaalka degmada kaasoo ay ka socoto howl baaxad leh oo ah ballaarin iyo dhismo guud taasoo ay fududaysay walaasheen sareed cali iyo hay-adda school for life waa u mahad celinaynaa mar kale aan u mahad celinaynaa maantay inaan halkaan nimaano farxad bay noo tahay waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha hay-adda una iskoola barlavita maama sareede cali abukar oo runtii maaragtay ah qof maaragtay u damqanaya dalkeeda wax badan oo runtii ka qabtay isbitaalkan hadda maanta aan dhex joogno ka sokow dayactirka ay hadda samaynaysa derbiga iyo qolalka lagu samaynayo waxay sidoo kale bilowgii isbitaalkan asaaskiisa afartii qole ugu horreeyey oo laga dhisay hay-adda saayid ee dhistay waxaa lacagteeda bixiyey maama saleela cali waxyaalo badanoo kalena magaaladan iyo deegaankan iyo galmudugba way ka qabatay marka waa u mahadcelinaynaa ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug cabdiweli maxamed axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada dibudhiska loogu sameynayo cisbitaalka maanta muxuu ahaa waxaa la dhisayaa derbiga isbitaalka waxaa la dhisayaa qalal cusub kuwo kale ayaa dib habeen lagu samayn doonaa maamada iyo bulshada ayadaan hormuud ahaa shaqadaas waa dhiirigelinaynaa inaan dhiirigelinaan u nimid wasaaradda caafimaadkuna way garab taagan tahay iskutashiga bulshada sidoo kale wasaaradduna waxay keentay isbitaalkaana hadda ka shaqeeya saddex hay-adadoo kala duwan oo gurihiisa ka shaqeeya oo hay-adda mercy u s a hay-adda c i s b iyo care international saddexdoo wasaaradda caafimaadku keentay waxaas mar dhow xarga laga furi doonaa isagana oo la rakibay solar wasaaradda caafimaadku keentay oo ku filaan doona korontada isbitaalkaani oo u baahan yahay gacmahaasoo laysu geeyey oo bulshada iyo maamasareeda dadaalkeeda iyo intii garab istaagtay cisbitaalka degmada gadoon ee gobolka galgaduud ayaa ah midka keliya oo ay ku xiran yihiin dadka degmada gadoon iyo deegaanada hoos yimaada